bsmi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii laba boqol iyo toddobiyo tobnaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kale waa dersigii koobaad ee asifaatu walakhlaaq nabiga sala allahu calayhi wasalama tilmaamihiisii haddii la tilmaamo siduu ilaahay abuuray khalqigiisa iyo akhlaaqdiisii labadaas ayuu baabkani ka hadlayaa marka waa darsigii koobaad marka hore waxaan ku hormarinayaa uu kitaabku ku hormaray in nabiga bal horta lagu tilmaamo siduu ahaa miyuu dheeraa miyuu gaabnaa midabkiisu siduu ahaa timihiisu siday u ekaayeen indhihiisu siduu u ekaa ilkihiisu siday u ekaayeen afkiisu sidii u ekaa yacni waxaasoo idil hadalka markuu hadlaya hadalkiisu sidee buu ahaa timihiisu siday ahaayeen xubnihiisu siday ahaayeen waxaasoo idil gacmihiisa lugihiisa waxa oo dhan ayay ka sheekeynayaan asxaabtu sala allahu caleyhi wasalam asxaabtaay ay inoo tilmaameen nabigeena caleyhi salaatu wasalaam marka laysku soo duuduubana wuxuu ahaa intuu ilaahay abuuray ruuxa ugu quruxda badan buu ahaa dhinacaas ruuxa ugu qurux badan ayuu ahaa marka xagga khalqiga iyo ilaahay siduu abuurayna dadka oo ilaahay abuuray buu ugu qurux badnaa xaggii marka la yidhaahdo akhlaaqdana ruuxa ugu akhlaaqdan badan buu ahaa marka insaan kaamil ayuu ahaa nabigeenu sala allahu caleyhi wasalam waa fadli marka fadliga la yidhaahdana ruux ilaahay abuuray malaa-ig inta makhluuq ilaahay abuuray oo bashar iyo malaa-ig iyo jinni intaas intuu ilaahayba abuuray ruuxa ugu fadliga badan buu ahaa ee ilaahayna ugu jecel yahay uguna sharafta badan kaana wuxuu ahaa annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa yamtaasu kii ka soocan dadka waxa ilaahay abuuro dhan wuxuu ka soconaa min jamaali khalqihi ilaahay sida uu abuuray quruxdeeda iyo wa kamaali khuluqihi iyo akhlaaqdiisa dhammaystirkeeda bimaa shay ayuu ilaahay dadka dhan kaga soocay labadaba sida kaasoo laa yuxiitu uusan marna soo koobi karin biwasfihi ka sheekayntiisa in laga sheekeeyo nabiga quruxdii ilaahay uu siiyey sida uu abuuray quruxdeeda in laga sheekeeyo ama akhlaaqda dhammaystiran ee ilaahay uu siiyey in laga sheekeeyo albayaanu fasaaxad ama aftahanimo kasta oo qof ilaahay uu siiyey sugaanyahan kasta oo tahay fasaaxo kasta oo ilaahay ku siiyey cid soo koobi kartaay ma jirto wa kaana waxaa ahaa min atharihi arrintaas raadka ay leedahay yacni quruxda dadka dhan waa jecel yihiin ruuxii qurux badan dadka dhan waa jecel yihiin marka waa arrin la ogyahay oo waa fitri fitri oo ilaahay bani aadamka ku abuuray weeye oo xusnuuljamaal quruxda in la jeclaado marka nabigeenna sala allahu calayhi wasalama maadaamu intuu ilaahay abuuray ee bashara uu ugu qurux badnaa saasay dadku way u jeclaayeen oo waxay keenaysaa in la jeclaado dhinaca kale xagga akhlaaqda iyo dabeecadana ruuxa ugu dabeecadda iyo akhlaaqdan badan buu ahaa taasna waxay keenaysaa in la jeclaado wa kaana waxaa ahaa min atharihi arrintaas raadka ay leedahay iyo saameynta ay leedahay yacni oo ah jamaali khalqihi abuuristiisan quruxdeeda quruxdaas oo meeshii ugu dambeysay ah iyo akhlaaqdiisa oo meeshii ugu dambeysay raadka ka tagtay waxay ahayd ana alquluuba dadka quluubtooda gaar ahaan mu'miniinta waxay ahayd faadad mid intay buuxsantay la daadaadanaysa biijlaalihi weynayntiisa warijaalu raggu asxaabtii tafaanow waxay naftooda u hureen fii xiyaadatihi rasuulka ilaalintiisa iyo waardiyeyntiisa iyo wa ikbaarihi weyneyntiisa ay weyneynayaan rasuulka sala allahu caleyhi wasalama bimaa shay ayay yay gaadheen meel bay ka gaadheen laa tacrifu dunyaa adduunyadu aysan aqoonin lirajulin qof nin oo hayrahu aan rasuulka rasuulka ahayn qof aan rasuulka ahayn oo asxaabtiisa iyo dadkiisu ay sidaa u jecel yihiin ay naftooda sidaa ugu horay ugu horayaan lama arkin taariikhda bani aadamka intii nebiga ka horreysay iyo intii ka dambeysay iyo intii adduunyadu ka dhammaanayso qof sidaas loo jecel yahay lama arkayo lamana arkin maxaa jira faladiina dadkii caasharuuhu la noolaa oo markuu isagu noolaa ay nolosha isku soo gaadheen axabuuhu way jeclaadeen rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ilaa xaddi lhiyaam ilaa meesha hiyaam la yidhaahdo heerka hiyaam la yidhaahdo ayay jeclaadeen jacaylku wuxuu leeyahay darajaad buu leeyahay jacaylka naftiisu darajaad buu leeyahay darajo waxaa ka mid ah la yidhaahdo darajat lhiyaam darajat lhiyaam waxa weeye ruuxii aada jeclayd haddii aada weydo waad xanuunsanaysaa inaad dhimatana suurtagal waayo inaad xanuun waad xanuunsane marka ruuxii aada jeclayd ma ka maarmi karaysid hiyaamka halkaasaa la yidhaha walam yubaalu asxaabta nabiga sida u jeclaayeen dan maysan ka lahayn walam yubaalu ma aynan danaynaynin an tundaqa acnaaquhum iyo in iyaga qoorta laga gooyo in iyaga qoortooda la burburiyo walaa yukhdasha aan la xaganin lahu rasuulka dufrun cidina aan laga xaganin dan mayna ka lahayn in qoorta laga gooya waxay ka jeclaayeen ay ka doorbidayeen in rasuulka ee ciddi laga xagto wamaa axabuuhu rasuulka maysan jeclaanin kadaalika sidaas umaynasan jeclaanin ilaa mooye e lianna ansibatahu rasuulka sadka ilaahay uu siiyey sad xadi iyo qeybta sad sad sadka ilaahay uu siiyey min alkamaali kamaal iyo dhammaystir alladii kamaalkaasoo yuxababu la jecel yahay caadatan caada ahaanba la jecel yahay kamaal ruuxii kamaal ilaahay siiyo la jecel yahay kamaalkaas lam yursaq lama siinin bimilihaa kamaalka iyo dhammaystirkaas oo kale basharun bani aadam lama siinin malagna lama siinin jinna lama siinin wa fii maa yeli waxa soo socda yaa nuuridu waxaan soo aroorinaynaa mulakhasa riwaayaati waxyaabihii soo arooray waxyaalihii soo arooray fii bayaani jamaalihi rasuulka quruxdiisa quruxdaas caddaynteeda riwaayadihii ku soo arooray iyo wa kamaalihi iyo dhammaystirkiisa akhlaaqda ay dhammaystiran tahay oo haba yaraatay ee meel nuqsaan yar aysan lahayn ayaan soo aroorinaynaa maca ictiraafi annaga oo qiranayna ayuu leeyahay sheekha kitaabka qoray maca ictiraafi alcajzi annagoo qiranayna inaanaan awood iyo tabar midna aanaan u lahayn inaanaan tabar u lahayn oonu caajisiin ka nahay oonan gaadhi karayn canil ixaadati inaan soo koobno marka qayb umaan ka soo qaadanaynaa marka waxaa la bilaabanaya waxaa la bilaabayaa kamaalul khalqi quruxda ilaahay uu siiyey abuuritaanka alla uu abuuray ee dhammaystiran marka kuwan waa kuwa basharka baniaadamka kala dhexeeya oo ku saabsan jidhkiisa rasuulka jidhkiisa ayay ku saabsan yihiin madaxiisa wejiga indhaha sanka qoorta gacmaha timaha waxaas say ahaayeen baa laynoo sheegaya sala allahu caleyhi wasalam marka waxaa soo arooray riwaayado aada u fara badan baa soo arooray waxaa ugu dhaadheer umu macbad ee tilmaantii ay ka bixisay nabiga sala allahu caleyhi wasalama iyo tilmaam sayidina cali uu ka bixiyey labadaasaa ugu dhaadheer inta kalena saxaabi waliba hal meel ayuu sheegay ama laba waxbuu kayuu ka tilmaamay kuwaasoo marka dambe kusoo biyo shubanaya uun ee tilmaantii umu macbad ay tilmaantay ama tii uu cali uu tilmaamay yay marar badan iswaafaqayaan mararka qaarkoodna wax dheeraad ah ayay leeyihiin qaalat waxay tidhi ummu macbad alkhusaaciyatu khusaaciyadii can rasuulillaahi rasuulka ilaahay waxay tidhi iyadoo ka sheekaynaysa wahiya iyada oo tasifuhu u tilmaamaysa lisawjihaa ninkeedii xiina markii mara uu soo maray rasuulku sala allahu calayhi wasalama bikhaymatihaa teendhadeeda uu soo maray muhaajiran isagoo muhaajira khaymatu umu macbad baa la yidhaha waan soo aragnay si fiican baan usoo aragnay waxba ku noqon mayno waa isagii rig ka hadhay adhigii adhigii uu abaar bay ahayd rig ka hadhay oo guran uu nabigu lisay oo isaga iyo saddexdiini la socotay iyo umu macbadna ay dheregtay maaragtay haantiina loo buuxiyey marka intii uu rasuulka la joogay bay fiirinaysa way tilmaantay marka nin saasaan arkay tidhi marka maxay tidhi waxa weeye ninkani daahira alwadaa'ati caddaankiisu wuu muuqdaa nin cad weeyaan baa tidhi kow waxaa kale ay tidhi ablajul wajhi wejigiisu wuu nuurayaa wuu iftiimayaa mushriq waaye wuu iftiimayaa wejigiisu nin cad oo waxaa jira uusan wejigiisu haddana iftiimaynin labay kale yihiin waxay tidhi haddana xasanu lkhuluq dabeecaddiisan ay wanaagsan tahay intii yarayd ay la joogtay waxay soomaalidu tidhaahdaa ruucaadan saacad ku bara nin sanad kuma baratid yaa aragtay suu dadka ula dhaqmayo iyo iyada siduu ula hadlayo waxay tidhi lam tucibhu ma ceebayso ilan waa wax yacni ruuxii laga hela ceeb bay ku tahay isaga ma ceebaysay tidhi thujlatun calool weyn caloosha weyn marka dadka dhan waxay isku raacsan yihin inayna qurux ahayn marka nabiga sala allahu calayhi wasalam calool weyn oo ceebaysa ma lahayn calool weyn oo ceebaysa ma lahayn rasuulku sala allahu calayhi wasalam midda kale walam tusri bihi kuma qoonsatid bay tidhi saclatun madax yari madax yar ruuxu markuu madax yar yahay war waxaani madax yara baad dhahaysaa waa qurux ma ah marka madax yari maku ma ku qoonsanaysid bay idhi lam tusri bihi kuma nacaysid oo kuma qoonsanaysid saclatun madax yari marka rasuulka madaxiisu ma yarayn wuu weynaa iyadu ma yari bay sheegtay ma yarayn bay tidhi laakiin meelo kale ay noo sheegi doona in madaxa rasuulku uu madax weynaa waxay tidhi wasiimun qasiimun wasiim hadda carabta maanta joogta way qaybiyeenoo dumarkana jamiila ay yidhaahdaan way qurux badan tahay ragga ninkii quruxda badanna ninka ragga quruxda badanna wasiim bay yidhaahdaan yacni waa jamiil waa qurux quruxda ragga waaye wasiimun qasiimun waa laba eray oo isku mid ahoo labaduba sheegaya uun qurux ayay sheegayaan waa alxasanu ljamiil labadaas waa uun qurux waaye way sii wadaa waxay tidhi fii caynayhi labadiisa indhood waxaa ku sagan dacajun madow indhaha qofka bani aadamka indhihiisa markuu saa u qaado wuxuu leeyahay meel inanka la yidhaahdo oo madow iyo meesha kale oo cad marka rasuulkeena sala allahu caleyhi wasalam waan arki doonaa iyadoo dhammaystiran meelo kalena eh inankuna aad buu u madoobaa inanku aad buu u madoobaa inta kalena way caddayd aad bay u caddayd marka quruxda waay indhihiisuna way waaweynaayen indho god ku jira ma aysan ahayn waasicna way ahaynoo sida indhaha shiina oo yaryar iyo maahayne indho waaweyn oo dilaacooduna uu weyn yahay buu ahaa iyaguna waaweyn inta madowna ay aada u madowdahay tacadina ay aada u caddahay indhaha marka tilmaanta ay ka bixisay iyo tilmaanta laga bixin doono oo dhan waa sidaas nabigeenna indhihiisa haddaad rabta inaad ogaato sidaas ayay ahaayeen waxay tidhi fii ashfaarihi timaha ku yaala xiribaha xiribaha waxaa la yidhaahdaa indhaha markii saas la isugu qabto xiribta kore iyo ta hoose timaha ay leeyihiin timahasi way dhaadheeraayeen waad aragteen hadda dadka quruxda raadinaya qaar ahaan naagihii iyo xiribahaasay gashadaanba oo dhaadheer marka markii ay dhaadheer yihiin waa qurux marka rasuulkeena sala allahu caleyhi wasalama timaha oo xiribaha ku yaalay way dhaadheeraayeen fii ashfaarihi xiribihiisa timaha ku yaalla waxaa ku jira waxaa ku sugnaa watafun dherar way dhaadheeraayeen rasuulka oo hadlila way maqashay codkiisa way tilmaantay oo waxay tidhi wa fii sawtihi codkiisana waxaa ku sugan bay tidhi sahlun sahalun xabeeb yar xabeeb aan weyneyn xabeeb yar ayuu lahaabay tidhi wa fii cunuqihi qoortiisana waxaa ku sugnayd satacun dherar way uu dheeraa qoortiisuna way dheerayd wey indhihii bay usoo noqotay indhaha nabiga ayay usoo noqotay ilaan markii hore waxay sheegtay indhaha ay ka sheegtay laba shayba way ka sheegtay oo waxay tidhi meesha oo inanku aada buu u madow yahay xiribaha timaha ku yaalaani waa dhaadheer yihiin way usoo laabatay oo waxay tidhi axwaru waa way cadcad yihiin meelaha oo cad yani inta madow maahana inta kalena aad bay u caddahay axwar waaye waa meesha xuurul ciin ay ka timid alxuuru lciin indhaha gabdhaha jannada marka axwaru indhihiisu waxay ahaayeen meesha caddina aad bay u caddayd waxaa kaluu ahaa akxalu mid indhakuulan indhakuul oo hadda inuu is indhakuushay ma aha saasaba ilaahay u abuuray inuu indhakuulan yahay unbaad moodaysay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam inuu indhakuulan yahay ayaa la moodayeyba marka see wad indhihiisa iyo maaragtay wejigiisa tilmaanta ay tilmaamaysa islaamtu waxay tidhi waxaa kaluu yahay azaju bay tidhi azaju kuwana waa sunnayaashii meelaha quruxda dadka ilaahay uu quruxda siiyey ka muuqatay ka mid tahay sunnayaasha sunnayaashihiisu waxay ahaayeen kuwa aada qaansan moodo qaanso saasoo kale usoo qalloocan ayay ahaayeen waxaa kalooy ahaayeen bay tidhi aqran sunnayaasha way isku xidhiidhsanaayeen oo halkaan labada sunno way is soo gaadhayeen laakiin waa ruuxii u soo dhowaada meel kalean ku arki doonaa wuxuu ruuxii ka yaraha fogna wuxuu moodayay inaynan xidhiidhsanayn laakiin ruuxii u soo dhowaada labada sunno xaggan sanqaroorka korkiisa meel yar bay ka xidhiidhsanaayeen meeshaana waxaa ku yiilay xidid baa ku ooli jiray xidid rasuulka sal alla alay waslm halkaa xidid buu ku lahan jiray oo xididkaas markii uu xanaaqo mar marka yar uu xanaaqo yaa xididkaasaa soo buuxsami jiray saasay asxaabtu leeyihiin sala allahu calay waslm waan arki doonaa waxay tidhi aqran labada sunnayaashu way xidhiidh bay lahaayeen xagga sanqaroorka korkiisa xidhiidh ka lahaayeen waxay timihiisa haddana ka hadashay shadiidu sawaadi shacri timihiisuna aad bay u madooyaabaan bay tidhi markuu hadlayana way ka sheekaysay waxay tidhi idaa samata hadduu aamuso calaahu lwaqaaru ixtiraam iyo weynaan iyo sharaf ayaa fuulaysay wa idaa takallama hadduu hadlana calaahu waxaa korayay albahaau qurux isku soo duuduuba waxay tidhi ajmal annaasi dad oo dhan ruuxa ugu quruxda badan buu ahaa wa abhaahum ruuxa ugu quruxda badan buu ahaa min baciidin marka uu kaafigayood meel fog ka egto markaad u soo dhowaatana wa axsanahu dadka ka ugu quruxda badan buu ahaa wa axlaahu ka ugu macaanka badan ee ugu quruxda badan buu ahaa min qariibin markaad u dhowdahay xulwul mantiq hadalkiisu wuu macaan yahay jiri fadlun hadalkiisa oo dhani waa fadli iyo iyo maxaanku idhaahdaa sharaf laa nasra ma aha nin hadal yar oo wuxuu ku hadlaba aan haysanin aan lahayn na ma ahayn walaa hadarun mid hadal badan oo hadal tarooroglana ma ahay tiri ninkaasi markuu hadlayo waxay tidhi kaana mantiqahu marka uu hadlaya waxaad moodaa bay tidhi kharazaatun xabado kuul ah kuusha waaweyn waxa la taxo ee kuusha oo kale ah yaad moodaa oo nudimna la taxay oo taxan oo yataxadarna xabad xabad u soo dhacaya yacni markuu jumlad marka yidhaahda waxaad moodaa xabad weyn oo lulu ah oo soo dhacaysa xabad luul oo soo dhacaysa ayaad moodaabay tidhi dherarkiisa hadday ka hadashayna way way gaabiso waxay tidhi arbacatun waa meel dhaxaad aadna uma dheera aadnana uma gaabna laa tuqximuhu ma dhaafto caynun ili min qisarin gaabni ishu kama lalayso oo ruux yaroo gaabanoo ishu ka lalayso oo la quursada ma ahay tidhi walaa tashnu'uhu ishuna kuma daasho oo ma ma nacdo min tuulin dherar ruux intuu dherarkii ka batay war waxani muxuu yahay atidhaana maahayn waxan gaabnadu ay oo ishu ka lalshana ma aysan ahaynb muusan ahayn bay tidhi qusnun bayna qusnayni waa laan laba laamood u dhaxaysay tidhi fa huwa isagu andaru halaathati mandaran saddex bay ahaayeene waa rasuulka iyo abubakar iyo cabdullaahi bnu qurayd urayqid yay ahaayeen saddexdaas saddexdaba ninka ugu muuqaalka quruxda badan buu ahay bay tidhi wa axsanahum qadaran ka ugu quruxda badan ba ahayd bay tidhi xagga sharafta lahu wuxuu lahaabay tidhi rufaqaa'u niman rafiiqyo ahoo la socda kuwaasoo yaxfuuna bihi aad iyo aada u ixtiraama idaa qaala hadduu war yidhaahdo istamacuu way dhagaystaan liqowlihi hadalkiisaay dhagaysanayaan wa idaa amara amar hadduu siiyana tabaadaruu waxay booba kala boobayaan ilaa amrihi amarkiisa fulintiisa ayay kala boobayaan waxay tidhi waa maxfuudun ruux loo adeego dhinaca kale waxay tidhi waa maxshuudun waa ruux maaragtay la weheshado oo loo yimaado oo aan laga cararin oo in loo yimaado la jecel yahay maxshuudun xashdi yacni dadka dhan ay u wada yimaadiin oo dadka dhan soo jiidanaya laa caabisun mid weji macbuusa maahay tidhi walaa mufanidun mid dadka kala didinaya oo kala caydhinayana maahay tidhi marka wasfiga uma macbad ayaa ugu dhammaystiran ka ugu kaamilka badani kaa weeye mid cali sayidina cali baa jiro oo isna in badanna ku raacaya umu macbad waxyaabo dheeraadana leh isna wa qaala caliy bnu abi aalib wuxuu yidhi wa huwa isaga oo caliy bnu abi aalib yancatu tilmaamaya rasuula allaahi rasuulka ilaahi isagoo tilmaamaya wuxuu yidhi oo ka sheekaynaya siduu ahaa lam yakun muusan ahayn rasuulku sala allahu calayhi wasalam mid bitawiili mid dheer almumaqadi oo dherarkiisu uu xadka bax yahay ma uusan ahayn walaa bilqasiiri mid gaabanna ma ahayn almutaradidi ee aada u gaabanna ma ahayn taa marka wuxuu ku raacsan yahay umu macbadoo rabca unbay tidhi waa meel dhexaad laa tuqximuhu caynun min qisar walaa tashna'uhu min tuulin bay tidhi guslun bayna gusnayni isna sidaasuu yidhi wa kaana wuxuu ahaa buu dhi rabcatan meel dhexdhexaad oo min alqowmi dadka ah timihiisa iyadu timo madow buu leeyahay unbay tidhi laakiin sayid cali timaha ayuu sheegayaa oo timo jareer ahoo adagna ma aysan ahayn timo bis ahoo bidayana ma lahayne meel dhaxaad oo meesha soomaalidu dugusha ay tidhaahdo ayuu ahaa timo dugul ah walam yakun muusan ahayn rasuulku xagga timihiisa marka la eego biljacdi kii jareer ay yihiin alqatati oo ay duubmaan timo jareer ahoo duubmaya ma aysan ahayn timihiisu walaa bisabti kuwa bis ahoo dabayshu ay kala fixinaysana ma ahayn ee muxuu ahaa rajilan meel dhexadoo meel dhexaada meel dhexdhexaada ayay ahaayeenoo aan labadaa midna ahaynoo soomaalida dugusha la yidhaah soomaalida meeshaas waxoogaa way ku fiican tahay waxaa la yidhahdaa luqada timuhu markay adag yihiinna ama jareer baa la yidhaha ama cadaad baa la yidhaha cadaad isku duuduumaya markay dabayshu qaadaysana bis baa la yidhaha markay meeldhexaadka yihiin oo timaha ugu fiicana yihiinna dugul baa la yidhaha marka walam yakun ahayn biljacdi kuwa oo jareer ahoo laalaamaya maysan ahayn walaa bisabti kuwa oo bis ah na maysan ahayn rajilan waxay ahaayeen dugul meel u dhexdhexaad ay ahayn wuxuu ka hadlayaa hilibka rasuulka sala allahu aleyhi wasalam hilibka hilibkiisuna suu ahaa walam yakun muusan ahayn rasuulku sala allahu aleyhi wasalama bilmutahimi muusan ahayn bilmutahimi mutahim waxa weeyaan waa qofka intuu hilibku ka batay buuxa ood moodo isaga dhan isku wada jira mutahimi almumtali'i aljismi jidhkiisu u wada buuxo oo buuran adiga muusan ahayn waxaa kaluusan ahayn walaa bil mukalthami mid intuu wejigiisu cayilka uu ka batay wejigiisu uu wareegsan yahay wareeg weyn uu wareegsan yahay maaha wejiga uu aad u wareegsan yahay maaha shadiidu taju- tadwiiri lwajhi wejigiisu wareegga uu wareegsan yahay uu xadka bax yahayna ma ahay inkasta oo wakaana waxa ahaa filwajhi wejigiisa tadwiirun wareeg yar wareeg qurux ah buu lahaa midabka marka la yidhaahdo way ku bilowday midabka umu macbad way ku bilowday waad ogtihiin daahiru lwadaa'ati bay tidhi ablaj alwajhi uu wejigiisu ifayo sayidina calina wuu ku raacay waakan wuxuu yidhi wakaana wuxuu ahaa abyada mid cad mushraban oo caddaan casaan casaan lagu dheehay caddaan casaan ku dhex jiro ayuu ahaa ku dheehan yahay adcaja alcaynayni labadiisa indhood qeybta madoob madow ee inankiina ay aada u madowdahay buu ahaa taa wuxuu ku raacay iyana umu macbad bay wax badan isku raacsan yihiin ahdab alashfaari indhaha xiribaha timahooduna ay dheer yihiin waxaa kaluu ahaa jaliilu lmushaash kala goosyadiisu kala goosyadiisuna way waaweynaayeen kala goosyada jidhka ama lowyaha ha ahaato ama ha ahaato jiqilada ama xusullada ha ahaato ama garbaha ha ahaato kala goosyadaasina way waaweynaayeen jaliilulmushaah iyo walkatid iyo walkatadi iyo degta degta waxaa la yidhaha qoorta iyo garabka inta u dhaxaysaa degta la yidhaha intaasina way weynaayeen waxaasoo dhanna waa qurux sida bani aadamka ay u taqaan gaar ahaan carabtii midda kale wuxuu ahaa daqiiqul masruba masrubadiisuna tii ay khafiif tahay waay daqiiq khafiif ay tahay waay masrubada waxaa weeye halkaas galowda ama dhuunta la yidhaahdo ilaa xudunta inta u dhaxaysa intaas yaa wuxuu ku lahaa timo yar oo khafiif ah ayuu ku lahaa iyaduna quruxda ayay ka mid tahay timo yar oo khafiif ah shaash weyn oo xabadka ah ma jirin laakiin timo yar ayuu intaa ku lahaa rasuulkeena sala allahu caleyhi wasalam waxaa kaloo ahaa ajrada xabadka iyo caloosha iyo waxaasoo dhan timo ma ku lahayn timo kuma lahayn intaas timo timaha wuxuu ku lahaa gacmaha iyo garbaha kore ayuu ku lahaa wuu sheegi doonaa waan arki doonaa waxaa kaloo ahaa markii loo eego sacabada labadiisa gacmood iyo iyo iyo labada lugood ee dambe gu- gumadaha muxuu ahaa shashnu lkafayni waalqadamayni shashnu lkafayni waalqadamayni waxay ahaayeen gacmihiisa marka saas loo taabtay iyo luguhuba way adkaayeen ragga inay adag yihiin baa ammaan iyo qurux ah haweenkana inay jilicsan yihiin yaa qurux iyo ammaan u ah wuxuu u yimid haddana socodkiisii idaa mashaa haddii uu socdo taqal taqallaca talaq taqallaca dheha yacni lugta kor buu u qaadayay ma jiidin lugaha dhulka kuma jiidi jirin jirhka dhan kor buu u qaadi jiray kolba yani hal hal dhinac yuu kor u qaadi jiray rasuulku sala allahu caleyhi wasalam wax hadda xarage iyo iska yeelyeel iyo midna maha laakiin siduu ilaahay u abuuray ilaahay siduu abuuray baa sidaas kolba dhinac yuu kor u qaadayay kaanamaa sidii isaga oo yamshi soconaya fii sababin meel degaan dega isagoo sidii isagoo soconaya oo kale wa idaa iltafata hadduu qof milicsanaya ama fiirinayana iltafata macan isaga dhan baa jeedsan jiray ee qoorta keliyata ma jeedin jirin bayna katifayhi labadiisa garab waxaa dhexdooda ku tiilay khaatimu nubuwati kaatumtii iyo khatmigii nabinimada maxaa jira wahuwa khaatamu nabiyiina nabiyiinta kii lagu khatimay weeye haddana wuxuu galay qaybo ka mid ah oo maaragtay akhlaaqdiisii ah akhlaaqdii intii hore waxay ahayd khuluqii sidii khalqigii sidii ilaahay u abuuray ayuu ka sheekeynayay haddana wuxuu kusoo khatimay qayb ka mid ah maaragtay akhlaaqdii nabiga sala allahu caleyhi wasalam wuxuu ahaa buu yihi ajwad annaasi dadka ruuxa ugu deeqsisan kafan waxbixinta wa ajra annaasi dadka qofka ugu geesisan sadran xagga wadnaha iyo xabadka ruuxa ugu geesisan buu ahaa ruuxa ugu deeqsisanna wuu ahaa wa asdaqa annaasi lahjatan dadka ilaahayna ka ugu runsheegidda badan xagga hadalka ayuu ahaa wa awfa annaasi dadka ka ugu fulinta badan buu ahaa dimmatan ballanta u galana wa alyanahum ka ugu jilicdasan ee ugu macaan buu ahaa cariikatan xagga dabciga ugu macaan buu ahaa wa akramahum ka ugu karaamada iyo sharafta badan buu ahaa cishratan la noolaanshaha lala noolaado man qofkii ra-aahu arka badiyahatan si lama filaan ah ruuxa isaga soo horbaxeen u arkana haabahu cabsi iyo haybad ayaa qofkaas fuuli jirtay laakiin waman khaalatahu qofka isdhex galaan oo la nool macrifatan aqoon ahaan ruuxa isdhex galaanna axabbahu wuu jeclaan jiray uun yaquulu wuxuu yidhi naacituhu nin tilmaamay wuxuu yidhi buu idhi lam ara ma arkin qablahu isaga horti walaa bacdahu isaga dabadi midlahu isaga oo kale ma arkin wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam